ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa daraawiishta dowlad goboleedka galmudug ayaa saacadihii lasoo dhaafay ku guulaystay qabsashada deegaano ay muddo maamulayeen maleeshiyada al-shabaab oo ka tirsan gobolada mudug iyo galgaduud madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariyo qoorqoor oo shir jaraa'id ku qabtay degmada hobyo ee gobolka mudug ayaa ka hadlay qabsashada degmada xaradheere iyo galcad oo ciidamada galmudug iyo kuwa dowladda soomaaliya ay gacanta ku dhigeen
mahad dhammaanteed inaan marka hore alla subxaana wa tacala u celino ilahay baa mahad leh dhammaanteed kadib waxaan rabnaa ummadda soomaaliyeed meelay joogtaba inaan ugu hambalyeeno ku bogaadino isugu hambalyeeno guusha weyn ee la gaaray gaar ahaan waxaan leenahay reer galmudug meelay joog meelay joogaanba gogol weyn baan gaarnay ilahay baa gogol weynna siiyey naga gacan sarraysiiyey cadowgii argagixisada ahaa ee khawaariijta ah waxaan leenahay maantay magaalooyin fara badan ayaa horena gacanta u soo galay maantana magaalooyin istraatiiji saad ogtihiin waaweyn ayaa lagu guulaystay oo runtii laba degmo oo ah degmooyinkii ay muddada dheer dadkanaga ku dhibaateynayeen oo ku dhacayeen oo ku dulaysanayeen degmada qadiimiga ah ee xaradheere iyo degmada galcad madaxweyne qoorqoor ayaa shacabka galmudug u sheegay in guusha xoreynta degmooyinka galmudug ay al-shabaab kaga sugan yihiin ay dhowdahay islamarkaana ay ciidamadu tegi doonaan deegaan kasta oo al-shabaab ay ku sugan yihiin waxaan leenahay meel kasta ay joogaan dadka reer galmudug walaalayaal guushu waa isdaba joog waxaan leenahay taaka ka mida galmudug uga hari mayno inta dhiman ayaan ka dhammaystiraynaa insha allahu tacaala sidoo kale waxaa noo suukaa namid ah dhulka soomaaliyeed meel kastay ka joogaan meel walbay ka joogaan baan tegaynaa waxaan rabnaa inaan halkaana aan ka bogaadiyo uga hambalyeeyo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ciidanka daraawiishta dowladda galmudug xoogaga kacdoonka ee dagaalka ka qayb galay dhammaan waxaan leeyahay aada iyo aad baad umahadsan tihiin naftiinna ayaad u hurteen halgankii khawaarijta dalka lagu xoreynayay dadkiina dalkiina iyo diintiina ad ku xoreyseen inta dhimanna waa ku guulaysanaysaan insha allahu tacaala walaalayaal umada somaaliyeed meelay joogtaba mar kale aan hal mar u wada guntano waa loo guntaday waa la gaaray guushii aan ugu guntano weliba waxay galeen aan ka goonaynaa mar walba waa kama kama harayno kama harayno yayna baxsanin insha allahu tacaala toddobaadkii lasoo dhaafay ayaa dhaqdhaqaaqyo ciidan oo xooggan ay ka bilowdeen degmada hobyo iyo deegaano hoostaga waxaana qeybaha ciidamada ee wadajiro ay ku guulaysteen qabsashada deegaano ay al-shabaab ku sugnaayeen inkastoo aysan jirin wax iska hor imaad ah oo ilaa iyo hadda laga soo wariyey deegaanada ay ciidamadu ka qabsadeen maleeshiyada al-shabaab dhinaca kale qaybo ka mida gobolka galgaduud ayaa iyana laga soo warinayaa in ay ka socdaan dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ka dhana maleeshiyada al-shabaab waxaana saraakiil ka tirsan ciidamada ay v o a u sheegeen in deegaano ka tirsan gobolka galgaduud ay isaga baxeen maleeshiyada al-shabaab kuwa oo muddo ku sugnaa cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a degmada hobyo ee gobolka mudug